mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda gargaarka maareyntii masiibooyinka ee s c ka tumayo hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma iyo dowlada shiina walibaiyo kula wareegana deeq raashin oo loonku tiragalay englandka deega dadka danyarta ee ka nool magaalada laascaanood iyo deegaanada hoosgoyow ankoreen agaasimaha guud ee wasaaradda maareyntii masiibooyinka s c ka tumayo weliba sayide handhowa ee deeqda la hadeersay usonan kuma hadnagay dowlada shiinaha iyo weliba hay-ada sodma
inaan la wareegno mucaawimo mucaawimadaasoo ka timi ama ina soo gaadhsiisay hay-adda sodma maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed isla markaasina kaashanaysa oo soo marsiisay ay soo marsiisay dowladda jaynaha raashinkaas oo ah shan boqol oo tan oo raashin ah marka waxaan aada ugu mahad celinaynaa hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed oo ugu horeeyo guddoomiyaha maxamuud macalin iyo dhammaan howlwadeennada hay-adda sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqaynaa dowladda jaynaha oona soo gaadhsiisay mucaawimadan aynu aad ugu baahnaayeen xilliyadan dadka yagu maadaamaay dhibaatooyin badan oo ay ka jiraan deegaanada dagaallo faara badan iyo barakac iyo howlo badan ay ka jiraan sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka sc khaatumo oo door weyn ka qaatay inay timaaddo ama arrimahani madho dhalaan isagoo dalka ka maqan oo shaqo uun maamulka ugu maqan sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dowladda puntland ee walaalaheena taas oo fududaysay isla markaasina markay sidaa dekeddii boosaasoba u soo gaadhay fududaysay ama soo fasaxday in magaranaysaa mucaawimadani ay soo gaadho dadkii loogu talagalay ee ku noolaa deegaanada maamulka s c khaatumo marka waxaan aad sidoo kale ugu mahad celinayaa agaasimaha guud ee wasaaradda maareynta iyo masiibooyinka qaranka soomaaliyeed code garabkayga taagan oo si officiala noogu wareejin doona raashinkan insha allah idinka ilaahay asalaamu alaikum waraxmat dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee waliba agaasimaha wasaaradda gargaarka ee sasi kaatumo uuse ka wareejiyey deeqda ku koytay dowladda shiina u socno faahfaahin kubi sadiiya markaasana iska jarta alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh ilaahaygii noo hirgeliyey maanta shaqadan aan u taagannahay magaalada laascaanood oo ah macaawino aan ka keennay dowladda federaalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya anigoo ah agaasimihii guud ee hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed waxaan maanta bartan u taaganahay in aan wareejiyo raashin shan boqol oo tan ah oo aan ugu talagalnay dadka ku nool maamul goboleedka s c khaatumo oo loogu talagalay dadkii dadkii ay saamaysay abaartii eliino iyo colaadihii ka jiray deegaanadan sannadihii lasoo dhaafay markii ugu horeysay ma ahan oo ay hay-addu ay keento raashin noocan oo kale ah waxaa jiray dhowr jeeroo hore waxaa kaloo jiray hay-addu ay muddo ka shaqaynaysay si dhow ula shaqaynaysay maamulka in ay dhaawacyadii deegaankan markii dib u xiraynta laga waday ay qaadaysay oo xamar geenaysay oo lasoo dabiibayey macaawinada waa markii saddexaad baan u malaynaya oo la keeno raashinka noocan oo kale ah annagoo kaashanayna dowladda jaynaha oo ay noo soo dhiibtay raashinkan oo ay tiri si toosa waxaad u geysaan maamulka s c khaatumo maanta waxaan u taagannahay xalfaddan inaan wareejiyo shan boqol oo tan oo raashin ah oo aan ku wareejiyo dhigayga agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka s c khaatumo doctor jaamac oo garabkayga taagan ayaan maanta ku wareejin doonaa waxaan kaloon rabaa bartan inaan uga mahadnaqo maamulka ama dowladda puntland deeqdun raashinka iyo weliba ku faa'iidaysado doonana bulshada danyarta ee ka nool magaalada laascaanood iyo deegaanada hoosgoyow